mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa maanta waxay cod aqlabiyada ku meelmariyeen xeerka qandaraasyada qaranka oo hore uga soo gudbay mudanayaasha golaha wakiilada somalilan fadhigii maanta ee golaha guurtida somalilan oo uu shirgudoominayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi mudane siciid jaamac cali ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku ansixiyeen xeerka qandaraasyada qaranka oo hore uga soo gudbay mudanayaasha golaha wakiilada somalilan isla markaana wax kabedel iyo kaabisba ay ku sameeyeen guddi hoosaadka guddida dhaqaalaha ee golahaasi guurtida somalilan waana kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi guurtida somalilan mudane siciid jaamac cali oo ku dhawaaqaya natiijada ay mudanayaashu ku meelmariyeen xeer xeerkaasi qandaraasyada qaranka oo markaasi ahmiyad ballaaran u yeelan doono qaranka somalilan intii ogol sida ay u soo jeediyeen guddiga dhaqaaluhu heerka qandaraasyada intii ogolay gacanta taagan yaa diidan yaa diidan waxaa oggolaaday afartan xubnood baa oggolaaday afartan mudane baa oggolaaday mudanena waa diiday saddex mudanena waa ka aamustay guddoomiyuhuna ma codayn xeerkii sidaasuu ku ansaxay dhinaca kanna xogeeyaha guud ee golahaasi guurtida somalilan mudane cabdinaasir aadan beegsi ayaa mudanayaasha golahaasi uga warbixiyey wax kabeddelka iyo kaabista ay ku soo sameeyeen guddi hoosaadka guddida dhaqaalaha ee golahaasi guurtida somalilan sidaa guddoomiyuhu sheegay waxaan idin akhriyayaa soo jeedintii wax kabedel ee mashruuca sharci ee xeerka qandaraasyada qaranka xeer namber labiyo siddeetan ee guddiga dhaqaaluhu golaha ku soo celisay waxaa ugu horraysa ereybixinta firqad ka mid ah ereybixinta oo u dhignaa sidan la taliye waxaa loola jeedaa il kasta oo dhaqaale oo ka mid a miisaaniyadda dowladda oo ay ku jiraan deymaha iyo deeqaha caalamiga ah waxaa loo beddelay la taliye waxaa loola jeedaa khabiir guddiga ka gacan siiya gudashada waajibaadkooda shaqo khabiir ka gacan siiya gudashada waajibaadkooda shaqo sidaasaa loo bedelay qodobka shanaad qodobka shanaad laguma dabaqayo ama laguma dhaqayo qodobkani oo u dhignaa xeerkani sina looguma adeegsan karo arrimaha hoos ku xusan haddii qodobada xeerkani ay iska horiman ka horimaad ka hor imanayaan qodobada heshiis ama sharciyadihii iibka ee hay-ad deeq bixiye kuwaasoo ku jira heshiis ay dowladdu gashay qodobada heshiiskaasi ama sharciyadaasi iibka ayaa lagu dhaqayaa dhammaan xaaladaha kale oo dhan iibka iyo iyo qandaraasyada waxaa lagu dhaqayaa xeerkan firqadiisa labaad waxaa la dhisi doonaa macadyo u gaara tababarada iyo kobcinta aqoonta shaqaalaha hay-adaha dowladda iyo gudidaba waxaad moodaa inuu mawduuca ka baxsan yahay qodobkaasi markaad eegto waayo guddiga qandaraasyada waxba kama gelin tababarka iyo maxadada loo sameeyo shaqaalaha dowladda caadiga hay-ad shaqaalaha dowladdu waxay leedahay maxad tababaroo shaqaalaha dowladda oo dhan lagu koro lagu tababaro nuxur ahaan waxay u bedeleen labadaa firqadood iyadoo la raacayo ahmiyadda qodobka tanaad guddida qandaraasyadu halkii xukuumadda ahayd bay ka dhigaan guddiga qandaraasyadu waxay xil gaara iska saari doontaa awood dhisidda kobcinta aqoonta iyo xirfadaha la xidhiidha qandaraasyada iyo maamulada fulinta heshiisyada halkii xukuumadda ay ka yidhaaheen guddiga qandaraasyada kusoo koobeen waa specific area ka dhigaan halkii widow ka ahaa arig firqadda labaad waxaa tababaro iyo koruqaadis aqoonta xirfadeed ee qandaraasyada la siin doonaa guddiga qandaraasyada iyo shaqaalaheeda waayo istuurishada dowladda kale ma khuseeyaan qandaraasyada qaranka intaas taa sidaana kaga sida guddidu keentay baana kaga habboon qodobka labiyo tobnaad luuqadda qodobkan oo u dhignaa sidan waraaqaha loo isticmaalayo nidaamyada qandaraaska waxaa lagu qori doonaa luuqadda af soomaaliga ama ingiriisiga ama ingiriisiga guddigu waxaa u dhigtay iyadoo raacaysa dastuurka waraaqaha waraaqaha loo isticmaali doono nidaamka qandaraasyada waxaa lagu qori doonaa luuqadda af soomaaliga ama iyo carabiga iyo ingiriisiga waxaa la raacayaa mar walba nuqulka afka soomaaliga nuqulka afka hooyaa mar walba dhigu noqonaya hadduu muran yimaado sababayn waxaa loo raacayaa luqadaha lagu qoray lagu gelayo qandaraasyada si waafaqsan dastuurka waayo dastuurka uu kala horraysiinayaa luqadaha wuxuu horraysiinayaa soomaaliga carabigii ku horraysiiyey ingiriisdana uu dambeysiyey qodobka lix iyo tobnaad ujeeddada guddida qodobka lix iyo tobnaad ujeeddada guddida firqadda labaad ee qodobkan oo u dhignaa sidan in lagu dadaalo in si nidaam ah qandaraas bixinta qaranku noqdo mid la jaan qaadi kara heerarka caalamiga ah waxaa loo beddelay firqadda in lagu dadaalo in si nidaam ah qandaraas bixinta qaranka u noqdo mid la jaan qaadi kara heerarka caalamiga ah kuna salaysan sinaan iyo cadaalad heerarka caalamiga haddii sadbursir ay qaardhigayaan sinaan iyo cadaalad baa la raaciyay xilka iyo qodobka toddobiyo tobnaad xilka iyo waajibaadka guddida farqadda koowaad xarafka ja xarafka i iyo xarafka iyo farqadda labaad xarafka he waa sidii uu dhignaa markii hore xeerka ugu qorayd baan akhriyayaa diyaarinta warbixinta sannadeedka dhammaan shaqooyinka qandaraas bixinta qaranka taasoo ay u soo gudbin doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan si uu u hor dhigo golaha wakiilada waa siduu markii hore u qornaa kala talinta xukuumadda arrimaha la xidhiidha qandaraasyada dib u eegaan ansixiyaanna warbixin sanadeedka qandaraas bixinta ee ay diyaarisay faraca qandaraas bixintu waa sidii uu u dhignaa markii hore gudidu waxay u bedeshay xilka iyo waajibaadka gudida diyaarinta warbixinta sanadeedka dhammaan shaqooyinka qandaraas bixinta qaranka taasoo ay u soo gudbin doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan si uu u hordhigo baarlamaanka golaha guurtida iyo golaha wakiiladaba dhinaca kalena xogeeyaha guud ee golahaasi guurtida somalilan mudane cabdinaasir aadan beegsi ayaa mudanayaasha golahaasi uga warbixiyey wax kabeddelka iyo kaabista ay ku soo sameeyeen guddi hoosaadka guddida dhaqaalaha ee golahaasi guurtida somalilan gebagabadii fadhigaasina guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi guurtida somalilan mudane siciid jaamac cali ayaa guddi hoosaadada kala duwan ee golahaasi guurtida somalilan si buuxda uga dalbaday inaanay u yeedhi karin mas-uuliyiinta qaranka muddada goloweynuhu shaqaynayo waxa weeyaan goloweynuhu markuu furan yahay ma jiri karto mas-uuliyiin ay guddiyadu u yeedhaan waayo golihii baa furan mas-uulka loo baahdo in loo yeedho golaha ayaa codsan kara goloweynuhuna hor iman kara dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariyey oo isku soo qabanqaabiyey waa aniga oo ah caydarus cismaan dhegaystayaal intaynu warbixin intan warbixin la mid aynu iskugu iman doonno sidaas iyo nabadgelyo